bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha mey sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan guddiga heerka qaran ee samatabixinta dadka qaxootiga ah ee dib kaga soo laabanaya dalka yemen ayaa ka bilaabay qaar ka mida warbaahinta gudaha magaalada muqdisho ururinta lacagaha loogu tala galay in dadka ay kaga qayb qaataan gurmadka dadkaasi loo samaynayo iyadoona horey idaacadda dowladda iyo telefishinkaba looga aruuriyey lacaga aad u fara badan kuwa oo ay qaarkood ka qayb qaateen barnaamijyada ka baxayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya qaar ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho ayay guddiga ka bilaabeen maanta oo arbaco ah inay dadka kala hadlaan qadka taleefanada si looga qaado wax walba oo ay awoodaan iyadoona barnaamijyadaasi si aad ahay kaga soconayaan gudaha magaalada muqdisho guddiga ayaa sidoo kale sheegay in lacaga aad u fara badan haatan ay gacanta ku hayaan kuwa oo ay ka aruuriyaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gudaha iyo dalka dibaddiisa kuwa oo dadka si aad ay kaga qayb qaateen barnaamijyadii hore ay u qabteen dadka ayay ka rajeeyeen inay ka qayb qaataan barnaamijyadan si loogu gurmado loona samata bixiyo bulshada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan haatan ay ku haystaan dalkaasi yemen kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay dib ugu soo laabanaya gudaha dalka soomaaliya iyadoona xusid ay mudan tahay in magaalada muqdisho ay soo gaartay diyaaro siday dad kor u dhaafaya sagaashan ruux kuwaas oo ay ku jiraan dad ka soo jeeda waddanka yemen jawaahir baarqab oo ka mid ah guddiga dowladda ay u xil saartay arrimahaasi ayaa la hadashay qaar ka mida warbaahinta iyadoona sheegtay inay ka filayso in bulshada soomaaliyeed ay ka qayb qaataan caawinaadda loo samaynaya dadka walaalahooda ah ee ka imaanaya dalkaasi yemen dhanka kalena guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay waxyaabaha haatan ay wadaan guddiga ay dowladda u xirsaartay arrimahaasi asigoona ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay iscaawiyaan kana qayb qaataan sidii loo samata bixi lahaa dadka walaalahooda ee ku dhibaataysan waddanka yemen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ummadda soomaaliyeed ayagu loo baahan yahay inay iscaawiyaan lagana kaaftoomo kaalmooyin ka yimaada dalka dibaddiisa sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mar uu ka hor hadlayay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya fadhigii maalintii shalay ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka dhammaan bulshada rayadka ee shacbiga soomaaliyeed oo isu xilqaacmay in maragta ay is-abaabulaan iskooda qof walba asaga u anaakacleeyo sida ay u soo dhaweynayaan dadka qaxootiga soomaaliyeed iyo walaalaheena dadka yemanka ah oo kasoo qaxay azmadaasi ka dhacday dalka yemen sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay isu qabanqaabiyeen iyo hantida ay u hureen waxaan jeclahay in magaca golaha shacbiga aan mahad ugu jeediyo dhammaan rijaaldiinka haweenka maamulada somalilan iyo maamulka puntland sida oo walaaltinimada ay gacaltooynimada iyo islaamnimada ay ku jirtay wadaninimada ay muujiyeen hantida ay u hureen iyo qalbi qalbi wanaaga ay kusooay kusoo dhaweeyeen iyo martigelinta ay u sameeyeen mahad gaar ah ha ka gaarto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in
dhanka kale wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo safiirka dowladda yemen ee soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro gudaha deegaanada maamulka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso oo ay ku sugan yihiin qaxooti yemeniyiin ah oo ka soo cararay dhibaatooyinka haatan ka taagan gudaha waddankaasi yemen kuwa oo ah dagaallo u dhexeeya kooxaha xuutiyiinta ah iyo xulafada sacuudiga uu horboodayo kuwaasoo duqaymo ka dhana xuutiyiinta ka waday muddooyinkii lasoo dhaafay dalka yemen inkastoo haatan dalkaasi ay ka hirgashay xabad joojin ku salaysan muddo kooban taa oo dadka ku jira halkaasi looga samata bixinayo waxyeello kusoo gaarta gudaha waddankaasi yemen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in qorshaha mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulkaasi ee haatan yaalla golaha baarlamaanka oo dabada ka riixaya sida hadalka u dhigay afhayeenka maamulkaasi guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxayna sheegeen in arrintaasi ay tahay mid ayaga aanan qusaynin sida uu ka dhawaajiyey cabdinaasir seraar afhayeenka maamulka jubbaland waxa uu sheegay in mooshinkaasi uu yahay mid ayna shaqo ku lahayn deegaanada maamulkaasi sidoo kalena guddoomiyaha baarlamaanka ay mudan tahay in wax laga weydiiyo sababaha baar uu u soo booqo waayay magaalada kismaayo iyo deegaanada maamulka jubba ayadoo madaxda dowladda inteeda kale horey ay u tageen halkaasi guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay ayaa waxa ay ku sheegeen maamulka jubbaland in arrinta haatan ay wataan dhowr iyo afartanka xildhibaan ee ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya uu yahay mid dana gaara laga leeyahay sida uu ka dhawaajiyay afhayeenka maamulkaasi halkaas ka shaqeynayo waxaan u aragnay gudkiisa iyo asaga cidda la shaqeynaysa inay yihiin dad si gooniya maaragtay uga shaqeynayo barnaamijka oo maaragtay uga aragnay inuu dhexdhexaad ka yahay guddoonka baarlamaanka barnaamijka dhexdhexaad inuu ka yahay maaragna waxaan aragnaa inuu dad gooniya ku naasnuujinaya marka waan arkaynaa meeshii geeyaan laakiin annagu bacda nuqsayana maaha aslan soomaalida waxaa dhaxan karaan anigu moorti wax de annaga nuqsay hadda barnaamijka barnaamij loo yeelada maaha annaga guddoonka baarlamaanka waa ogtahay gobolada kale dhoon soomaaliya wuu tegay muusan aan ismaaciil weligii asaga si jawaabta inuu ka jawaabo asaga loo baahay madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda soomaaliya hawayaan dib u heshiisiintii jubbaland dhismaheedii yani hal meel muddo kala boqolkan yimid asaga soo gebgebeeyey xelay marka macnaheeda waxa weeye waa waa waa waa shaqo goonida asaga haya weeye marka annaga waa adeer namana xiriirayna wax naga kusayaan afsan ma jiraan guddoonka halkaa ka socda iyo wax laga shaqeynayo waxaan u aragnaa wax maaragtay aan macno walahayn asla waxaan macno wahayna dee meel gaari maayo ma garata wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu hortaga mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya si wax looga weydiiyo qorshaha maamulka jubbaland baarlamaankiisa iyo waxyaabaha ay kala socoto xukuumadda soomaaliya ayadoo muddooyinkii labadii maalin ee lasoo dhaafayna baarlamaanka soomaaliya ay akhrinayeen mooshinkii ka dhanka baarlamaanka maamulka jubbaland ayadoona xildhibaanada qaar baarlamaanka ay taageersan yihiin halka kuwo kalena si aad ay kaga soo horjeedeen guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka dalbaday in wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya master odowa maanta oo arbaca uu hortaga baarlamaanka soomaaliya si wax looga weydiiyey arrimaha baarlamaanka maamulka jubbaland oo isqaqabsi aad u xoogan uu ka taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay mudane jawaari ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wasiirka laga filayo in maalinta arbacada oo maanta ah markuu baarlamaanka hortaga waxyaabo dhowra laga weydiiyey baarlamaanka iyo waxyaabaha dowladda ay kala socoto ergeyga gaarka ee qaramada midooba u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa waxa uu sheegay in cabsi xoogan uu ka qabo in al-shabaab ay carqaladeeyaan doorashada la filaya labada kun lix iyo tobanka inay ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya asigoona tilmaamay in haatan dhibaatooyinka dalkaasi yeman ka jira suurtagal ay tahay inay u soo gudbaan gudaha waddanka soomaaliya mar uu ka hadlayay ama warbixin uu siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobe key waxa uu sheegay in suurtagalnimada ah in ay al-shabaab carqaladeeyaan doorashooyinka la filaya in dalka ay ka dhacaan sanadda labada kun lix iyo tobanka ay tahay cabsi meesheeda ah asigoona dhanka kala tilmaamay in dowladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa misoomba looga baahan yahay inay sameeyaan howlgallo ballaaran oo looga saaraya meesha ururka al-shabaab si ay dalka ugu dhacaan doorashooyin sanadda labada kun lix iyo tobanka kuwaasoo lagu rajo wen yahay in ay dhacaan doorashooyin dhowr ah sida madaxweynaha iyo baarlamaankaba oo ay noqdaan kuwo ay soo doortaan shacabka soomaaliyeed sida uu ka sheegay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicholas key ugu dambeynna xogayaha qaramada midoobey bankimoon ayaa loo diiday socdaal uu ku tegi lahaa kuuriyada waqooyi ayadoona hogaamiyaha shuuciga ee dalkaasi uu sheegay inaanan imaan karin qaramada midoobey xogayaheeda ama hogaanka sare ee qaramada midoobey ee bankimuun gudaha waddankaasi bankimuun ayaa sheegay in arrintaasi ama tillaabadaasi ay tahay mid cawaaqib xumo leh ama u muuqanayso mid aan wanaagsaneyn ayadoona waddankaasi loo diiday haatan inuu caga dhigto bankimuun weli ma sheegin hogaamiyaasha koonfurta waqooyiga ama kuuriyada waqooyi sababaha rasmiga ee ka dambeeya diidmadan qayaxan ee ay sheegeen inuusan ku tegi karin gudaha waddankaasi bankimuun warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaah iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh